maantay oo bisha ay tahay labiyo tobanka bisha juun wafdi ka socda dowladda puntland ayaa wuxuu booqasho ugu yimid halka kan five star xarunta tan wafdi kale oo ka socda dowladda galmudug ujeeddada kulanka iyagu wuxuu ahaa sidaan uga wada hadli lahayn nabadeynta iyo xasilinta guud ahaan gobolka mudug gaar ahaana magaalada gaalkacyo kulankaasi si wanaagsan buu u dhacay iyo is-afgarad waxaana isku raacnay inaanu bilowno wadahadalladii kuwaasoo bilaaban doona haddii ilaahay idmo berito oo bisha saddex iyo tobanka ay tahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya wafdiga dowladda puntland soo dhoweyntii wanaagsanayd naloo sameeyey halkan lagu soo dhoweeyey waxaan sidoo kale doonayaa inaan u sheego guud ahaan dadka reer mudug gaar ahaanna dadka reer gaalkacyo inay dhammaantood u istaagaan sida uga shaqayn lahaayeen nabadda walaaltinimada iyo derisnimada isla mar ahaantaasayto looga dhigi lahaa gaalkacyo gaar ahaan iyo guud ahaanba gobolka mudug meel ay nolol wanaagsan ka suurtoobi karto laysuguna tago insha allah waxaan rajaynaynaa shirarka bilaaban doona oo dowladuhuna ay ka qaybgelayaan sidoo kale ay ka qaybgelayaan dadka dadweynaha matalaya waxgaradka inay noqdaan shirar dhammaantood guul ku dhammaada ee hadafkii laga lahaana laga gaaro aad iyo aad baan ku mahad celinaya